waa airbood soomaali wixii dee xalaal ah laakiin ma ahan airbood somalilan ta lagu kaliftay waxa weeyaan waa siyaasadda xagjirka ah ee soomalilaannimada ah ee cali kalif iyo gruups ay wadaan inaanay ka duulin waxaan u sheegaynaa dadweynahan reer buuhoodle iyo sooma iyo soomaali weynba inaanay u arag carqalad iyo qaab fawdo ee ay tahay qaab amni ciidankii deegaanka ee amnigana waa annaga eerboodkana sidaa la jiday amnigiisa aanu sugaynay mas-uulna aanu kaga nahay waxaan u sheegi doonnaa diyaaradaha ganacsiga iyo kuwa loo karkaaba inay kana soo degi karaan kana duuli karaan laakiin diyaarad diyaarad xambaarsan siyaasad xagjira ee soomaalilana inaanay kana soo kana duulin kana soo degin